iyadoo dhowaan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya uu xasan sheekh maxamuud si diiran ugu soo dhoweeyey ra-iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed laguna wado in la dardargeliyo sidii itoobiya loo siin lahaa badda soomaaliya ayaa dowladda itoobiya waxay mar kale ku celisay inay marnaba ka tanaasuli doonin damaceeda la xiriira qabsashada badda soomaaliya berhano julla oo ah taliyaha ciidamada milatariga dalka itoobiya ayaa isagoo ka hor hadlaya boqolaal ruux oo itoobiyaan ah wuxuu mar kale sheegay in dowladda itoobiya aanay gorgortan ka geli doonin sidii ay u heli lahayd badda soomaaliya isagoo weliba xusay badda cas ee marta qaybo ka mid ah gobolada waqooyi ee soomaaliya isagoo aad u xamaasadaysan sacabka iyo mashxaradda dadka itoobiyaanka ee ku sugnaa goobta uu kelimada ka jeedinayeyna ay cirka isku shareeraysay ayuu taliyaha ciidamada itoobiya berhano juulla sheegay in wakhti uun ku xiran tahay in itoobiya hesho badda cas taasina aanay wax shaki ah kaga jirin wakhti unbaa naga xiga inaan ku biirno bulshada badda cas waxaan rajaynaynaa intaas si aan ku gaarno qaab nawadeed ayuu yidhi berhano juulla taliyaha ciidamada itoobiya isagoo muujiyey in xitaa haddii ay wadahadallo ku heli waayaan uu khiyaarka milatariga yahay mid furan ይህ ፍትሐዊ ሁኔታ በዓለም ማህበረሰብ ዘንድ ፍትሐዊ ጥያቄ መሆኑ ግንዛቤ እያገኘ እንዲመጣ አስችሎናል። የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ የቀይ ባህር ማህበረሰብ አባል መሆናችን የማይቀር ይሆናል።
hadalkan ka soo yeeray jenaraalka ugu sarreeya ciidamada itoobiya ee la xiriira damacooda qabsashada badda soomaaliya ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ah ee dowladda federaalka cali balcad uu sheegay in badda ay itoobiya siin doonaan ay tahay badweynta hindiya balse aanay ahayn badda cas laakiin taliyaha ciidamada itoobiya ayaa sheegay in badda ay doonayaan ay tahay badda cas oo deegaan ahaan u dhow dhulka ay itoobiya gumaysato ee soomaali galbeed maya anagu dekeda anaga meel dekeda badan oo potential ah ayaan leenahay laga soo bilaabo garaacad ilaa kismaayo ilaa toddoba dekedooda ku taalo oo mid walba ay u baahan tahay maalgelin iyo dayactir u baahan tahay marka kuwaas qaar ka mid ah ayaa marka daraasad la sameeyo daraasadda waxaa ka soo bixi doono meesha ku habboon iyo qarashkay u baahan tahay gobolka gacanka cadmeed waxaa ku taala dekeda berbera oo aanan weli si fulia loo isticmaalin marka etoobiya hadday horena way u isticmaali jirtay haddana way isticmaali kartaa dekeda berbera laakiin qorshaha nooguma jirto wax deked ah etoobiya aan kala heshiinayno oo saaran gacanka cadmeed waa india ocean berhano julla ayaa intii ay taagneed xasaradda boorisku qariska ahayd ee u dhexaysay xasan sheekh iyo abiy axmed wuxuu marar badan fagaarayaasha ka jeediyey hadallo gef ku ah shacabka soomaaliyeed isagoo sidoo kale weeraray dowladda federaalka waxaana uu sheegay inaysan gorgortan ka geli doonin sidii ay u heli lahaayeen bad ay itoobiya yeelato inkastoo dowladda federaalka ay ku marin habaabiso bulshada soomaaliyeed in badda itoobiya la siinayo ay tahay mid kiro ah islamarkaana ganacsi ahaan u adeegsanayaan ayaa haddana madaxda itoobiyaanka mar waliba ay hadlaan waxay soo bandhigaan dood caddaynaysa in waxa ay doonayaan tahay bad ay itoobiya yeelato